ku arkanay xuseen waa mahadsan tahay waxaan ku arkay waxyaabo badan oo dalka aanan ku arki jirno cudurro badan ah soo saale galeydoo kaleento waxaan ku arkay ashaamud oo badalka biibaarad harurku gadi jiray ashaamudkaas marka hadda galeydii aan ku arkay in iska hawaraacdo uunba galeydi inaa xaba dhalinbo oo maxaan ku sheegaa sabuulkii waxba tayo fiican uunba lahayn digirtana waxaan ku arkay waxaa malabi sidaa gelayso kadib waxaa laga gelayaa digirtii meesha milaaqda milaaqan lahaa sida udhaxda marka hore milaaqay noqon kadib digir isku bedelaysaa taasoo kalentana waxaa galaa gallownaa galaa dhexdoo ka galaa kadibna ayada dhammaa bololayba noqonaysaa masagada waxaa gala iyadana hoobada baa la yidhaha galay oo ayada dhexda ka galay oo ayada dhamma waa kala daadaadasay galeyda masagada markaa kor ka fiirisid sabuulka waa taagan yahay saan markaa isku reexdana wuxuu noqonaa barnaamij waaba isaga dhamaa isku dhex dhacaayaba hoobada baa la yidhaha galay shaamud waa geliyey sisintoo kale maxaa ku aragtay sisintoo kale waxaan ku arkay sisinta hadda waa baxday dhexda waxaa ka gala baal xariiriya la yidhaaho sisintii haddii la shubo oo la abaaliyo waxayba noqotaba iyada dham waxbab ka soo daadamaama dhexdeedii waxbaa galay halihii yaraay halihii marka bahal isku xariirinahooba ayada dhamaad waxba aan kasoo saarayna galaba sisinta sidaasoo kaleeto waxaa galay baashaasa gashay ani hadda beer aan soo arko indhihiga soo saaray masage waa arki jira laakiin galley galayso weli waa ay dhiman tahay intaan beer tacbaayo sida hadda qudaartoo kalena waa ku dhacay yaayada waa kaduudiya baa la yidhaaho fangisaada ku dhacay qaraha sidoo kaleento mirahii markuu dhilo oo ukunta bilaabayo bahal baa duraya dhagu siinaya waxaa ugu la yaabka badnaa waxaa ka mid a ukuntiio maanta fiican markaad aragtid oo quruxda aad qabti yaabaysa wiiga kale haddaa u timaad ukuntiio aan ragta arki saana haddaa u timaada galluuna ka soo baxay dadka beeralayda hadda iyadoo biyihii naafeeyeen oo wax dalagii ka qaaday halihii yaro u badbaadeen haddana cuduraa ka laayay cabdiqaadir cuduradan ma kuwa la arki jiray oo dadka beeralayda ay yaqaaniin miya mise intaasoo shay oo kala duduwan in mar kali lagu arko waa markii ugu horreysay ma horta cuduradan waa jiri jireen horta masagada waa jiri jirtay laakiin hadda dalagii dhan waa saameeyey hadda iska soqo masagado kaleento markuu galo galeydu waa badbaadi jirta waa ficnaa jirta sisintii waa ficnaa jireen iyo digirta waa ficnaa jireen laakiin hadda dalaga dhan waa saameeyey dalagii dhan moolase oo la dhigay wuu saameeyey marka sanadkan wax soo saarkii la filayay maxaa ku tilmaami lahayd beeraha niyow dadka aada niyadoodu ma fiicno dadkii qaarkood waxay leeyihin maxaaba ka goyna xoolaba iskaga deeyanba balkiiba inakama ka jafin halihii yaraay marka waxaa keenaayo dalagiyoon oo hadal ku deen si fiican aan u wanaagsanayn sanadka hadda aaran u ahay alxamdulilah beeruhu waraab ma lahayn laakiin jiradaan ugu badnayd marka jiradaasne roobkii badnaay hadda ma u saadinaynin laakiin waxa waaye cudur dabiici oo kor ka socday inuu ahay oo macnaha dalagii wada aanfeeyey daadkiina wixii kale ay gooyeen halihii ka badbaaday oo ka fakadayne ayagaas waxaa cuduradaasa u yimid